Dukaamo badan oo ka mid ah kaamaamka ku yaala xaafadda Farjan ee magaalada Kismaayo, ayna ku nool yihiin qoysas barakacyaal iyo danyar isugu jira ayaa waxaa haysta duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah. duruufaha ay la daalaa-dhacayaan barakacyaasha kaamka badan ayaa waxaa ka mid ah shaqo la-aan baahsan, cidhiidhi ka jira goobta uu kaamku ku yaalo oo ay ku nool yihiin ilaa toddobaatan iyo shan qoys iyo baahiyo kale oo intaasi ka badan. Gudoomiyaha kaamka Badar Aadan Mursal Cadow ayaa ka warbixiyay duruufaha nololeed ee ku gadaaman barakacyaasha ku nool kaamkaasi.
walahi kaamkan waa kaam beder haddana laba u qaybsamaa one iyo two ayuu yahay wanka waa toddobaatan iyo shan qoys ayaa ku nool ayadoo meel yar ay iska tahay tuugan waxaa ku nool boqol kow iyo toban qoys maadaama meeshu ay meel yar- meel yar tahay caqabadaha ay ka jiraan inta badan waa ujeedaan idinku naftirkiina waad soo marteeno ciriiri aada u weyn ayaa ka jira kaamka dhexdiisa ah Eh, haddii weli waxay ugu daran tahay wax- ma- maalmihii roobka da-ayo hadduu roob imaado isku socodkii qoysaskii iyo is- is- oo lisbooqan lahaa caqabad ayaa ka imaaneysa insha allah taasna waxaa sababaysa ciriiriga ay qabaan awgiis Wallahi, dadka way ganacsadaan eh, waxyaabo ama miisas yaryar oo qudaar iyo waxyaabahaas ay ku iibiyaan ayaa ayaa- ayaa- ayaa meesha ku yaala marka insha allah inta badanna waxyaabaha caqabad ay kaga imaada ayaa waxaa ah inta badan waxaa taakuleeya oo xataa oo garab ay u helaan haddii hay-adaha oo samafalayaasha ay wax siiyaan miisaskooda xoogaa inuu camir maayo waxyaasaa ka dareemi maadaama dukaamo waaweyn uusan ahayn oo meelo badan ama raashin badan laga- laga soo degsanayo uusan ahayn waxyaabo yar yar inuu yahay haddana waxaa waaye haddii oo kaamka eh, shaqo la-aan saan camal ay dhacdo eh, socodkii ganacsigaas aada u liitaa